fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadleh ee cawayska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yiheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m ta v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber toddoba dhibic lix megahartis qaybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan idiinsoo xulay nin dhallinyara oo muddo labayo toban sana a xirnaa balse haatan noloshiisa dib u dhisayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay inay ku adag tahay helitaanka guryaha iyo weliba bacaha guryaha la saarto culays fara badanna ay arrintan ku hayso maadaama aysan haysanin guryo fiican ay ka galaan cadceedda kulul ee xeryaha ka jirta dhaxaanta habeenkii iyo xilliyada roobka adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sannadihii u dambeeyey hay-adaha ku shaqada leh ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi cali cadow yuusuf waa abba qoyskiisu ka kooban yahay sagaal qof wuxuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sanadii laba kun iyo tobankii isagoo kasoo barakacay degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe wuxuu v o a u sheegay inuusan haysanin guri ilaa haatanna uusan helin taas beddelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan habeenkiina ay ku hoydaan guryo ay ka samaysteen kaartoomo jawaano iyo geedo la isu geeyey dhibaatada ugu badan oo dhanka hooyla-aantan haysta waxay tahay saad og tahay waa dadkan dad iska rafaadsan daryeelna u baahan hadday noqoto dhinaca hay-adaha hadday noqoto dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u baahayeen dad ay rabaan ay doonayaan in ay helaan daryeel
marka inta badan dadka xaafadan haatan aan ku suganahay degan haweeniyo waxay u badan yihiin caruur intooda badanna waa kuwo markaasi bannaan jooga qaarkood aragtaa inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan marka dhibaatooyinka dadkan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeradan ifo ama xeryahan dhadhaab ma imaadaan halkan oo ma arkeen dhibaatada dhanka hoyla-aanta haysa dadka hadday arkeense maxaa jawaabo kasoo baxday horta dadkaan hoyla-aantaad arkayso hataa ma awoodaa inay soo gurtaan geeda ay wax ku dhistaan waayo dadkan arkaysa waxaa u badan haween iyo caruur ma aadi duurka inay wax kasoo gurtaan ay waxay dhistaana ma awoodaan hay-adahana siday roob u dee hadda xilligii maxaa dhow sanadkii horo iyo dhexdaan wax iyada noo imaada ma lahan wax oo daryeel noo fidiyey ma lahan wax hadda aan isdhehi karno waxaasay qabteenna ma jirto hadda saacaddaana joogo waayo bacihii aan qornay sanadkii horo ayaa iska maqan ilaa iyo waxaa iska maqan yihiin sideed sagaal bilood toban bilood iska maqan yihiin waxay ku maqan yihiin ma garanayno marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hooyn laga dadaal hooyna la siiyo cali waxaad ka dhawaaj in toban bilood ka hor aad bacahan guryaha la saarta aad dadka danyarta aad u qorteen islamarkaana hay-adaha samafalka aad u gudbiseen bacahaasi maxay baahiyo dabooli karaan muddo intee la egbaysay qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan bacya horta waxay dabooli karaan malaha wax iska yar waxaa laga yaabaa shakshankii dhan in wax yar tiri iska yar la siiyo dadkii daran ama darnay darnaa ayaa la qoray ayagana ilaa hadda lagu joogo roobkii la qor kiisa kan ah wax oo maxaa ahayd natiijo oo ka soo baxday ilaa hadde ma hayno waxan waxay u baahan yihiin wax baahiyo dabool karaan ma laha waa toban sideed labaatan waa wax u badan waxay baahiyo dabool karaan ma laha waxaa loo baahan ummaddan in loo soo gurmado ummaddan hoogoodii iyo daryeelkana hay-adaha samafalka laga baahaya ayagana waa iska indhitiraya vivo isaaq maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab imaadeen sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii xilligaasi oo ay kasoo barakaceen abaara ka jiray degmada diinsoor ee gobolka baay ee soomaaliya waxay v o a u sheegtay in guri la-aanta ku haysa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay tiri qoyskayga guri la-aanta haysa meeshan kuma soo koobi karo maalintii carruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qorraxda kulul ee xeryaha dhadhaab waxay isaga carareen meele ay harsi u doontaan halka wiilasha dhallinyarada ana suuqa u harsi doontaan dhibka noogu weyna noogu culus horta waa guri la-aan guri aan haystana male dadka isagoo tobanaa toban qoys qoyskii toban ruux toban iyo kow ruux toban laba ruux laga kooban yahay yaa waxaa la degan yahay hal gudumaare dad yaa la degay hal buul hal carish ama gudumaare yaa degan hadduu rab imaado dadka waa toban qoys wiilal waaweynaa jiro gabdho waaweynaa jiro meel uu kala gala male habeenkii ilmaha banaanka iska saadaan xilliga roobka aan hel roob hadduu imaada meela kala seexda mal waa las dulsaaray marka dhibka noo weyn waa intaas marka maadaama aad ka hadashay dhibaatada dhanka hoyla-aanta idan haysaa inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan ee guri la-aanta maxay tahay waa xilliga roobabka roobabka xilligu imaada wax nooga xun mal xilli kale banaanka iska seexanaa carruurteena banaanka iska seexdaan dadka waaweyn banaanka seexa carruurta numaysi yaroo bushka la seexiya laakiin roob markuu imaado wax meela kala gala mal marka xilliga roobka waa saa markaas qoraxa ku imaad xilliga qoraxda gabadha uma shee iyo cunugii way isku buslaadeen meelay kala fariistaan mal cunugii korkuu ka murxay gabadhii uma sheed way rafaadan tahay way dhibeysan tahay marka waxaa waaye waa intaas dhibkaasaan haysto qaxooti haddaan ah guri la-aanta waxaan rabnaa in guri degdeg aan helno dadka baahanahe buushka maba haystaan dadka buushka iyo bacda haysta waa dadka kale dadka oo kaarkay dadka kaarka aan haysanno boonada haysan geedaha hoosooda baclaan mara yar iskaga xirxiraan roob hadduu imaado qorax hadday jirto meel kaga gabadaan male geedihii hadduu jiilaal imaado caleenta way daadatay hoos la harsada male dhib nooga weyn guri la-aanta iyo hoy la-aanta ma jirto marka tusaalahaan oo kale adiga qoyskaaga saamaynta ugu badan ee kugu yeelatay ee hoyla-aanta ama guri la-aanta maxay tahay saamaynta igu an oo yeelta waxa waaye haddee qorax soo baxda meel kala harsana male roob hadduu imaado meel ku kala hoyana male dhibka waa nooga weyn waa kaas gabdho waa weynadaan qabnaa wiilal waa weynadaan qabnaa meel kala seexda male guri la-aan wax nooga xun mawle inta hadda joogno marka markay timaado bacda dadka qaxootiga la siiyo guryaha la saarto muddo intee la-eg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan markayse ka dhammaata ma helaan bac kale bacda haddee u booto laba bilood saddex bilood oo lahayaa haddee marka intaas qoraxda ay imaato qoraxdaaba jarjarta laba bilood marka kuu saaran hadda bay saddex daaba ibir dabeeshayba raacday waa waraaqoo kale waa iska jeexmay dhib marka la- haddii markaas raaji hor qof kaa siinaayo mal hay-addii waa inaa markaas gudoomiya kadib wareegtaa gudoomiya wax uu qoraa kadib u an la geeyaa haddana kadib lix bilood todoba bilood la sugaa marka wax nooga dhib badan guri la-aan male bac ma haysano guri ma haysano roobka meel laga galo male qoraxda meel laga galo male waxaan rabnaa si degdega in lanoo soo gaarsiiyo guri bacyaal marka dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin guryahaan qaxootiga ay degan yihiin waa ee, dhis oo yar oo la dhisa iyo bac la dul saaray qaar waxaa lahaa cariish yaroo xun qaar waa gudumaare waa intaas marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto haweenka umuusha ama sidoo kale dadka kaleeto ee tabarta yar ee marka ay ku adkaato ee qoraxda kulule ka jirta xeryahan qaxootiga ee dhadhaab inay geedo hoostooda u cararaan aad iyo aad marmar jiilaal ayadoo tahay geedihii aan calayn lahayn iyo hoostood inay maryo yaryar oo calala iskaga xiraan ama jawaaniyada oo keran lala siiyo la kala jeexo lagu xirxiro yay hoostood harsadaan waa yeelad xasan geedi samater wuxuu xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimid sagaashameeyadii wuxuu v o a u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoyla'aanta isma lahayn xaaladan oo kale ayaa idinsoo mari horaan guryaha waa nala siin jiray bacaha guryahana la saartana sidoo kale waa nala siin jiray haddase xaaladdu waxay mari xaggeed seexataa Eh, maanta waxaa mahad iskale ilaahay kaasoo kale ninka wariyaheena soo booqday mahadsan yahay Eh, dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo Eh, guryo la-aan ayaa jirta dadka meel ay hergalaan ma laha Eh, dadku waxay iskugu jiraan caruur umulo waayeel Eh, dadkii guryo ma haystaan tabare ay ku dhistaan ma laha marka dadkaas dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabeeban karo ayaga wax isku aadisan kara maaha waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan geeda xaggaas ku yaalla oo fog la aadayo oo galabtii kasoo hooyanayaad arkaysaa haween umulay oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha ee waxaa weye dadka bacaa u dhisan ee yaa laga dhistay xaryaha qaxootiga dadkan bacana ma qabaan ee way dhibaataysan yihiin waxay u baahan yihiin xag ilaahay bay caawimaad ka uga baahan yihiin laakiin wax ay haystaan ma laha dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oy soo booqdaan marka markay timaado ee, in ee, ka dhawaajisay hoyla-aantan haysta dadka qaxootiga saamaynta ugu badan ee idinku yeelatay arrintan maxay tahay saamaynta ugu badan dee waa meesha kow marka ugu hore koy baa aasaaska ah waxaa weeyaan carabtu waxay dhahdaa awal aqal bacda almaal bay dhahaan marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ay wa- ayaa wax la raadiyaa marka gurigiiba lama hayo ilmihii meel la seexinay male qoraxda aad aragtay waxaa weeyaan meelaha ugu kulul baan joognaa qoraxda zaa'id bay u kulushahay meel ay dadku hergalayaan male caruurta meel ay hergalaan male waayeelka meel ay hergalayaan malaha marka dadka dhibaato badan ayaa haysata ilaahay baana ka qaadi kara marka dhibku wuu badan yahay wax hadda lasoo koobi kara maaha hadda oo aniga waxaan joogaa wax badan ilaa iyo soddon sano waan joogaa guri ama wax hooy ay hayad bahaysa ugu dambeysay marka hooyigana horaanba wuxuu ahaa plastic sheet bahal la dhahay bac buu ahaa bacdana lix bilood bay ku dhammaataaba marka dadkan wax caawiya ma laha hadda muddo sideed bilood ee, adiga lix bilood toddoba bilood ka hore iyaa dad loo qolqolayo wax balastiga la siinaa la dhahay ilaa haddana wax la hayo male waa roobkii la qoray roobkiisi kale la joogaa wax caawinaya male hay-adahana markaan kala hadalnay saako ugu dambaysa aan kala hadalnay waxa la dhahay ee, lama hayo ee, ilaa bisha dambe miya wax noocaasa la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wa- wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ee, ka codsan lahay hay-adaha in ay maaragtay ku talagalaan bal dadka inay guryo u dhisaan ilaan hadda wax raashinana laguma haysto oo waa lagu dhibaataysan yahay marka xataa hoygii haddii loo waayo waa dhibaato kale marka meel ay hargalaan marka caruurtii umulihii waa rifaadsan yihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii haddii aad ge- banaanka du- aad u baahdid waxaad arkaysaa dad aad u malaynaysa inay hadda soo qaxooti galayaan oo caruurta banaanka kala imaanayaan geeday harsadaan bay raadiyeen meelay harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay-ada waxaan ka codsanaynaa bal guryo in ay u raadiyaan dadka hoy marka hore kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la-aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan ooga helo guri la-aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulanay noogana warramay gurila'aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad layidhaha beswen jabaan hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaaye hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokanka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryola'aan ah maalinkiina qoraxda ku dhacda habeenkiina qabowga iyo dabaysha ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baaba'een in badanoo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badanoo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxa ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda wakhti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryola'aan baa haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobey kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee u n h c r ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaalada guryaha xaalada guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadkii cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaaro marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee walaaca aad qabtaan ee dhanka hoyla'aanta maxay tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saamayn fara badan oo dhanka hoyiga ay xilligan ka jirta xeryaha dhadhaab walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaa nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa haddee habeen sak dhexe ilmo yaryara oo geed hoostii jiifa hadduu roob kusoo do-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin carruurtu dadka waayeelkaa sidoo kale umulihii meel la geliya male markaa saamaynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayno si dhib yar aan ku dareemayno weliba saamayn xoog lala wey cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guribuu u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii waanu aad baa loogu aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay faraj khayr qaba aan noo furin marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoyla'aanta hayadaha samafalka haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen in badan baan kala hadalay mar iyo laba iyo saddexba ma aha hoy warkiiba iska daaya baciha ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteenoo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladaasi way nagu cakiran tahay hay-adahan ay u-anku hogaamiyaanna waan la hadalay in badan baana ma aragtaay riboodyada aanu siinay laakiinna lagama hoos qaadinoo waxaa weeye waxaad moodaa wakhti xaadirkan in dhagahana laga furaysto haddii ay sii socoto hoyla'aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan haddii uu sii socdo hoyla'aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umur lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacaya haddee waad garan kartaa si dhib yar buu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara cudurraa bilaaban kara sidaad la socotaba hoygu waa gaashaanka cudurrada ee bulshadu ay ka gasho waay caruurtan yaryarkaa way ur qaadayaan dabaylaha ku dhachayay ka gelahayaan guryuhu haddii guri la waayo cudurradu si fudud bay ku maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaanba ama qabow ama kulayl ama wixii kale la mida maaragtay yay u jilicsan yihiin dadka waayeelka lakadaalika umusha lakadaalika kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan kula kulanay xeryaha dhadhaab kana warramaya gurila'aanta haysata qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhaysay v o a markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan siduu inoogu soo gudbiyey qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed nooryagol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaksiga toddobaadka iyo caqabadaha ay maandooriyaha ka dhaxlaan dhalada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka in lagugu xukumo dib toogasho ah adigoo ku eedaysan dembi aadan gelin waa dhacdo xanuun badan taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo laba iyo toban sano ku xirnaa xabsiyada ugu waaweyn dalka kenya jamaal cumar xuseen waa wiil qaxooti ah oo laba iyo toban sano ku xirnaa xabsiyada ugu ciqaabta korol gudaha dalka wuxuu ka warramayaa dhibaatada uu kala kulmay iyo siday noloshiisa u dhaawacday magacay waxaa la yidhaahdaa jamaal cumar xuseen muuse cambaraa la yidhaahdaa waxaan joogaa horta dhalashadee waxaan ku dhashay markan ku dhasha haddana waxaan joogaa soddon sano nine two aan timaada anoo yar soddon sano meeshaan joogaa marka maasha allah alxamdulilah mahadleh waxaan sheegaa laba iyo toban sano xabsi aan ku jiro oo kenya oo lii dulme aan yareena aa lii dulme alxamdulilah dhibaato xoog lehna waa la soo kulmay meesha aan ku jira xabsiga inta gobol ku taalo oo nairobi kenya nairobi isdhaaf kenya inta gobol ku taalo xabsiga ku yaala xabsi aan soo mara malaha naifasha kamiti ugu weyn naifasha ku xiga maasha allah laakiin xabsiga hadda oo zaa'id oo loo imaado lagu soo booqdana waxaa waaye committee main prison wuxuu ku yaalaa guduraay forty four ninkii garanahay hase ahaatee laba iyo toban sanaan ku soo cunay
waa tahay jamaalow sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horreyn qaabkee bay kugu dhacday new waxaa ku sheega markii oo dhallinyarada aan ahaaye nin oo bannaanka jooga oo raaxaysanayo oo hawada iska qaadanayo oo qaadka cunayo balwadda isticmaalayo balwad ay noocba nooca isticmaali jirin new ma fikiri jirin salaadana waan ku yaraaye soonka marna waa soomay marna ma soomina laakiin macnaha balwad noocba nooca isticmaalaya marka laakiin lai qabtay marka balowdii aa ku qaaday balwada ay qaata haa balwad waxaa isticmaalaya qaadaan isticmaalaya qamrigaan isticmaalaya xashiishkaan isticmaalaya sigaarkaan isticmaalaya ilaahay maku daran shishadataa waa isticmaalaya kaniinkaa isticmaalaya jamaal daraagiskaas aad waqtiga dheer dhex dhabaaranaysay khatarta oo ku geliyey bal noo sheeg wallaahi khatarta u geliyey khatar halasuu u geliyey wuxuu u geeyey niyow lawa dil ina loo xukumay uu qasbay dalaakiskaas ya ha gruubka aan ku jiro waxaan ahay gruubka dhallinyarada oo wiilashxun oo bad boys lahayn ku dhex jiro wiilashii ana oo ku dhex jiro maalin maalin ka mid ah ayaa waxaa dhacday islaantaya dhar dhallinyaro saaxiibaday ah ay ninay tawre intay soo geliyeen dhar iyo boors wax laga soo qaata islaantay laga gaday qisada koowaad waay islaantay dharkaya xir tubaday aadda tubada markii ay aadda waxaa maqlaa buuq oo tubada ku socdo buuqa tubada ku soo marka intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goban rabaan ugu tegey warse wax u jiraan meesha dagaal aan ku bilaaway bahal iskooda la keena askari ah warse camal qoftan macnaha oo marka waxaan dhahay qoftan islaanta iyo hal dhaafo aniga ah diyaaru ah waay marka meesha antay kiiskii ribooda laga qoray wixii waan soo dhammayn laakiin waa lagu daba jiray maalin maalin kamid dhalinyar aan saaxiib aan nahay ayaa waxay sameeyeen qaladay galeen waxay isticmaalayeen daroogada laahi qamri dad bay dhibaateen dada waddadu istaageen way qamriysiineen darwas muxuu yahay kaniin bilaa cuneen nin oo waddada isku socdo ay tuure iyo bilaa telefoon ay ka qaateen ninkii ah anigii meesha diris ah ninkii ah aan la aan la aan qabta ninkii markii qabta waxay saan ku yeelay ninkii ah jug aan siiye ninkii asa ahaay ana aan soo badbaadiye wuxuu dhahay stationka ila tag saaxiibo macaa nimankaas aan yeeleen because nimankiin dhallinyaradii saaxiibadeey waay waa lagu aqaan jire saaxiibka haddii uusa soo shiraadin uusa kaa soo shiray ninkii wuxuu dhahay macnaa ninkan oo ku caawinayo saaxiibadiisa kuwan ku dhahan asi waay meesha caawas markii tagay askari waxaa la dhahay ninkan buu ku jiro asaa bi dhahay dhab meeshaa lagu qabtay waa lila kaciniyo waxaa la igeeyey gaarasaa la igeeyey gaaras markii la igeeyey gaaras aan tagne kiiskii saddex ruuxaan ahayna kiiskii markii maxkamadda noola geeyey nimankii kiiska u socda u socda u socda lawyer maxkamadda shan beer ka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen idoo lawyer u qabteen calaa ruux shan kun shan kun dollar laga bixiyey nimankaas waa la sii daayay kiiskii ana kor layga soo saaray ana cid wax ii qabata aan waaye meeqa sana marka ayaad xabsiga ku jirtay xabsiga waxaan ku jiray laba iyo toban sanaan ku jiray laba iyo toban sana iyo saddex sana rumaan ogey rumaan mala xisaan wey gurigaagii noloshaada waa ku weysay gurigeyga iska dhaafa nolosheeda iska dhaaf macala caruurtii iyo xaaskii aan ku waaye aan nin kala guursada alla wata macala gurigii waa la ii gatay aan xabshaan ku jiraa dilaa loo xukume laba dilaa loo xukume kamiita la igey nayfaasha meel la igeyni malaha meesha adduunya u xun gurigeygii xaaskaygii caruurtii walaalkacniyo nin kala guursaday war niyow jamaalow mi ahaa nintan agtaada naagtaada markii la dhahay bis iga dhahan dhahe saddexdii saasoo qabtaa anaa taydi hashtaad haye naagtii saasoo ku baxday haddana jamaalow guri yaalla insha allah markii imaadaan aan guriga aan samaysanaa dhahe war niyow markiin laba iyo toban sano meesha aan ku jiray aan ku rafaaday waa tahay jamaalow waxaa dheer nin aabba ah oo qoyskii carruur u joogto oo noloshiisii dadaal xoogan ugu jiray maxabuus baa noqotay dil baa lagu xakumay bal dareenka ay ku gelisa ka waran wallaahi dareenka ay gelisa ilaa hadda wax lasoo koogi kara maaha hadda haddii soo xasuustaba ilina ay imaanaysa maxaa dheh waxyaala qaar adduun ku sheeg macnaha waxay noqonaysaa nin oo macnaha joog inaan ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneyna oo qof muslim u rooneynan oo bini'aadinimo u rooneynan waxaan kasii degaa aan la kulmo waxaan kasii degaa dadka dhalinyarada oo maqaadiraadka isticmaalaya haddii hooyadaa biyo aa soo dhaaminaysa ama dhulka waxaa soo xaaq haddii kale gaala dhulka soo xaaqee waa tahay kiiskaaga markaa yaa galay qaabkeebay dowladda u fududaysay oo xorriyadda aad ku heshay aa dembi maliu helin dembigii waa ligi waaye xorriyadda waxaan ku helinayaa xorriyadda waxaan ku helinayaa dad soomaalida maraykan joogta kulli markii liga aruuri ayagoo arkaayo dembi inaan leen ay arkaayaan ay lacagta qaateen haddana waa tahay xorriyad baa heshay xeryaha ayaa ku soo laabatay haatan maxaa kuu qorshaysan caruurtayda ilaa hadda indhama saaran ilaahan ka baqaa mugta sin u soo bax ilama saaran gabdhaha aabbahood anamahoo magacayga ma wataan magaca ninkii kaley wataan magaca ninka aabbahood oo hooyadad guursaday magacooday wataan ana magacii ma wataan hadda maxaa kuu qorshaysan oon ku arkayaa guri cusub ayaad dhisaysaa kaligaad ayaa tahay maxaa kuu qorshaysan waxay ii qorsheen inaan niyow nolosha oo macnaha oo aan soo aan soo ceshto hadda koowan bilaawan ahay soo mujeedisaan nolosha haddaan koow aan ahay haddana waxaan kasii dega haddana waxaan rabaa inaan naqdo dhalinyaro soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaayo oo wacyigelin lahaayo oo dhibaatada ana aan soo maray ina mid kale ay kusii dhaceen inaa aan kasii digo ugu digo
isticmaalka muqaadaraadka ayaa aada ugu badan gudaha xeryaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xoogan ay ku soo barbaariyeen dhalinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaala baraagis khatar badan geliyey caqligooda iyo maskaxdooda taas ay walaaca ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah zakariya maxamed xasan wuxuu ka mid ahay dhalinyarada xeryaha labaiyo toban sano jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilligii uu isticmaalayay anigoo labaiyo toban sano jiraan waxaan ku bilaabay hargeysa kadib dugsi sare ayaan galay barbaan uga soo baxay kadib waxaan u soo gooyey kenya nairobi aan muddo badan joogay qaadkan nin dhallinyaraa ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay hours xaggii aan annaga nafteenna aan ka fikirle iyo waxaan cunno waxaanu ka fikirina bacdaas madow waxaa ka mid ah guurkii ehelkii oo aan xiriirin lahaa naftaydii inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waaye yaa hantidii yareed wixii yaraa xitaa eelkii meelahan iiga soo turturaan isagoo un arag kuma lihi caaqibo kuma lihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo iyo olol baalkan horta khasaaro badan buu leeyahy waad aragtaa marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso shan iyo toban jir dhex jooga marfashada lagu qaylo waana sababta daraagiska oo ku gaaray goromada kubadda cagta kaas oo saamayn fog ku yeeshay jilalka isboortiga maya waxaala nuur maxamed cabdi oo ku magac dheer bogba maanta waxaa ka mid ah arrinta kaad u weyn anaa kaadla jeclahay waa dhanka daroogada madega isboortiga maanta waxay taaleen daroogadii marka waxaa arkaysaa liiga maanta garoonka uu lasoo buuxsin jiray oo saaxiibaa arki jirtay maanta waxaa arkayaan ayagoo darooga watan garoonka imaana waxay ku dhahayaan kaniina ay darooga anuu cawin wax igamaqajuk iyo maqaaskii maanta cawin waxaa loo waxaa loo fahmaa inuu dabaal yahay maanta waxaa zaaid zaaid loo daalaca daroogadaas naalacaw waxaa ka mid eh baasha ladhahayo tambuudo waxaa ka mid eh tuwaakada dhashugta la dhahayo waxaa ka mid eh baalka kaninga la dhahayo karaama hataa waxba isku daraa marka waxaas waxaa keenay oo macnaa fikirtii istresska iyo badan iyo shaqala-aanta awo jirto iyo itixaan deg in badan ka dhahan dhalinyaro maanta weli waxay u badnaa isboortigii wax kasoo ka mashquulsanaa isboortiga mashquul maanta waxaa la bilow daroogadii waa tahay ninka aan isticmaalan daraagiska maxay ka aaminsan yihin dhalinyarada dhalinyarada maanta oo hundred percent waxay ka aaminsan yihin inaad dabaal tahay bado aa qofkii maanta ninkii oo darooga isticmaalin bad wuxuu umaleynaya inuu ilbaxa ahayn bo maan daroogada maanta reer magaala lagu naqanayo waxgaradka iyo aqoon-yahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqola'aantu door weyn ay ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maanduuriyaha iyadoo shaqola'aantu ay tahay mid aad ugu xoogan gudaha kaamka dhinaca kale isticmaalka maanduuriyaha ee ku soo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid a guddiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha
magacigu waa axmed maxamed jaamac kuna magac dheer dhubad marka koowaad ilah baan mahadnaqayaa mahadda allah iskale marka labaadna idaacadda v o eda maanta inay waraysi ila yeelato aad baan u soo dhaweynaya waana u mahadnaqayaa dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa darooga annagoo meel ka imaatay aanan gelinaynin ama tubaako afka la gashada ha noqoto ama mid intii tubaakaha loo ji- loo ji- duubo la jiida ha noqote tubaakaa rag iyo nagaba jiidayaan oo qaadanayaan tahay sababta ugu weyn ee dhallinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay boqolka waa shaqa la'aan dhibka ugu weyn waa shaqa la'aanta xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqa la'aan baahsan dhaqaale la'aan baahsan cunto raashin dadka fiican oo ku filan lama siiyo moordi baa la qaatay doorka u dambeeyey dadku marka een, had- sideedaba haddii cunto ku filan la waayana dhibaato fara badan baa soo baxaysa Een, dadku waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan in un-tu ay oo kaleeto inay ka kabto xagga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro annagana shaqo ma abuuri karno laakiin waxaan rabnay hayadu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyeelada muqaadaraadka ee barnaamijkeena caawa aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka la daadiyo mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeennii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystigiina ciddii uu dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somalia at v o news dot com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo